markana waa hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caasho ibraahim aadan caasho cuud
kusoo dhowaada barnaamijkeennii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahimna horta bal heesaha dhegaystayaashaan u qadinay mid iyo laba uma wada sheegayne amay fiican tahay inaan u qarino saasa dhambaalka ugu horeeyana haddaan ibraahino soo qabto waxaa lagu soo bilaabay oo ugu horeeya dadka tahniyadan diraya xasan shaafi shariif cumar iyo maxamed weli shariif cabdulaahi iyo maxamed deex shariif maxamuud wuxuu ku magac dheeryahay culamo awdiin iyo maxamed xasan mataan iyo sidoo kale dahabo shariif cali iyo qureysho shariif cabdi dheere oo jooga baa layidhi jabuuti waxay hambaliyo qaaliya aan u diraynaa bay yidhahdeen dhammaanteen oo isku duuban caruuska iyo caruusadda kale ah cabdinuur shariif cali xaashi iyo caruusadda baa layidhi saynab cabdi cali oo meherkooduu ka dhacay magaalada jabuuti waxaanan eeboga baryaynaa bay yidhahdeen inuu ilaahay ka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado kale helow bad khayr qaba ayay leeyihiin annaguna waxaanu leenahay aamiin
waa tahay dhambaalkan caasho waxaa uu naga soo gaaray mawliid ismaaciil mataan iyo mubaarag cabdi guuleed iyo axmed cawil xuseen iyo xasan maxamed yuusuf iyo maxamed sheekh ibraahim iyo maxamed axmed xuseen ibraahim cabdulaahi cabdi iyo saynab maxamed xuseen sucaad faysal saalax iyo waxay yidhahdeen qadan aadan ibraahim iyo xaawo maxamed cabdi iyo amal cabdi nuur waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan maxamed maxamuud cabdulaahi iyo nimco mustafa salebaan oo waxay yidhaahdeen arooskooda uu ka qabsoomo magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin waxaan uga baraynaa arooskooda eebe inay kala kulmaan bashbashii barwaaqo eebena uu kala siiyo ubadqeyr qaba aamiin ayaa leenahay aniguna aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkana waxaa dadka diraya ugu horeysa farxiyo aadan gaasow iyo nafiso waa nadiifo aadan gaasow nasteexo aadan gaasow iyo xaawo aadan gaasow fardowso sheekh xasan iyo zamzam maxamed cabdi iyo tamiimo cabdi iimaan iyo macalin isxaaq cabdinuur iyo sidoo kale hindiyo dhaqane cadday cadaani iyo nasre caynab iyo farxiyo degan aadan iyo ugu dambayntii baa la yidhi wacan maxamed iyo dhammaan asxaabtaas iyo kuwo kaloo fara badan waxay taanid dhalashaa u dirayaan saadiq aadan gaasow iyo naado mahad cabdi waa wiilgu dhashay xerada qaxootiga dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi abuubakar abuubakar waxaan leenahay soo weyno uu noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u tara aamiin heesta ugu horeysa ee dhegeystayaasheenna aan usoo qabanayno caasho waa dolcadaynaysaa
heestaaad soo wado iyo sidaad tiri dhegeystayaasha u qarinana iyo waxa ay hortaalla sida heesaha ad qarinayso midan ugu horeysa ay u tahay suul dhabaale waa hadal suul dhabaale waa hadal haddana waa si gooniya waxaan sidaa jacayl aan kula sugaaye
iga qabo iga qabu yidhi intaasaan soo sida mar uun iga qabo waa tahay oo cabdiraxmaan dheere iyo sahre axmed cododkooda macaan sumada lagu
baadi xoolahaaba sumada lagu baadi sooca dadna weedha sugaaniyo sawracaa tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan dadna weedha sugaaniyo sawracaa tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan lagumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaayey kugusimaygaho aan kula sugaayey kugusimaygaho
cirku sagal daruureeye subaxdii u leeyahay cirku sagal daruureeye subaxdii u leeyahay waxaa lagaa sugaarawaara saadaasha roobkiyo xilli seerba weyse inaa guragaasadiyo calaa roobkiyo xilli seerma weyde ilaa guragaasadiyo calaa iyo si alla mooye ka salgaadha caashaqa ka salgaadha caashaqa iyo si alla mooye sanqashaduna waa hadal haddana waa sigooniya sanqashaduna waa hadal haddana waa sigooniya waxaan sida akalgacal aan kula sugaaye naftan ma isku sidigna aan kula sugaaye naftan ma isku sidigna
turmaseegto weligay iyo waxaad saruugtaba turmaseegto turmaseegto turmaseegto weligay iyo waxaad saruugtaba labadabaa ka saahiday adna kaama sugaye sanqaroo gamaaley sabargeeya ugubley labadabaa ka saahiday adna kaama sugaye sanqaroo gamaaley sabargeeya ugubley quruxdiisureekiyo samirkii ayuubley samirkii ayuubley quruxdiisureekiyo samirkii ayuubley samirkii ayuubley suul dhabaale waa hadal caddana suul dhabaale codadkii cabdiraxmaan dheere iyo idaale axmed ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada haddaan ku noqonno waxaa dhamaalkan uu naga soo gaaray hooyo cibaado macalin maxamuud iyo hooyo dahabo macalin maxamuud iyo hooyo xabiibo macalin maxamuud hooyo faadimo macalin maxamuud hooyo mulaaxo macalin maxamuud hooyo maryan macalin maxamuud iyo hooyo xaliimo macalin maxamuud waxay yidhaahdeen abtiyaal xasan macalin maxamuud iyo cabdirasaaq macalin maxamuud iyo aabe macalin maxamed yuusuf iyo waxay yidhahdeen adeero macalin cumar yuusuf iyo macalin maxamuud yuusuf dhammaan reer maxamuud cilmi iyo waxay yidhahdeen reer dhammaan reer maxamuud cilmi iyo reer maxamed yuusuf waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaanay taanid gaarsiinayaan sadiiq macalin maxamed yuusuf iyo marwadiisa arduluul macalin faarax oo arooskooda uu ka qabsoomay caabud waaq waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo eebba uu kala sii ubad qeyr qabaa aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaal aad u dheer ayaa markan ibraahim oo gacantayda ku soo dhacay dhambaalkani waxaa ugu horeysa hooyo iisho muumin waxaa kaloo kula jirta asxaab kaloo badan oo sidaan sheegay dhowr labaatan gaaraya kaba badan waxaa ugu soo horeysa hooyo raxmo aadan iyo hooyo faadimo ibraahim iyo eeddo iisho cali ibraahim eeddo iisho daahir iyo eeddo safiyo cismaan eeddo caasho raage iyo eeddo jiijo cusmaan iyo eeddo faadimo cusmaan iyo eeddo faadimo maxamed iyo eeddo xaawo xasan waa dhammaan eedooyin baa soo urursaday eedda xaawo cali ibraahimna way ku jirtaa abtiyaal baa haddana loo dhacay waxaa ugu horeeya abti maxamed muumin abti jibriil aadan abti ismaaciil bashiir abti maxamed dayo iyo sidoo kale aadan ismaaciil iyo maxamed waa aadan ismaaciil iyo muumin maxamed iyo siid cumar sheekh cali iyo anas maxamed waxaa kaloo ku jirta fardowse maxamed iyo maryan maxamuud iyo xaawo cumar iyo sacdiye cumar iyo ugu dambeyntii usaama maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan buur heladi muqdisho boosaaso iyo qardho waxaanay hambalyo aroos u dirayaan cabdinaasir sheekh cusmaan buulle iyo marwadiisa qaaliga ah nuurto cabdulaahi cali oo loo yaqaano nuurte nayruus ducada waa xagiina baa layidhi v o a waa tahay halka isku guursadeen halkani laguma soo sheegin hase haatee waxaan leenahay meelay ahaataba arooskiina ha raago oo ha noqdo kii ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waa tahay heesta kale aan dhegeystayaasheen u soo qabanayno waa laba bogleyn iyo codkii cumar cabdulle shooli
berigan isbaraniyo bila dhowra gabar yahay anigoon hurdada bogan idhaantada oo qura anigu biseelo berigan isbaraniyo bila dhowra gabar yahay anigoon hurdada bogan bidhaantada oo qura anigu biseelo bal dahabii tahay jecelku waa baraayey bogayo wadnahayo ano beerka ka jacayl boholyow daraadii ano bali gubyoodo heesaha baroorta hoosta kuugu soo diraa bal dahabii tahay jecelku waa balaayey bogayo wadnahayo ano beerka ka jacayl boholyow daraadii ano bali gubyoodo heesaha baroorta hoosta kuugu soo diraa hawada been u sheegaa beydkii aan geli lahayn ano badi habeeyay aroos kuula begsaday hawada been u sheegaa beydkii aan geli lahayn ano badi habeeyay aroos kuula begsaday ayaad laba boglayso bal xasuusoo inan yahay taariikhda dib u baar ha ka sheegin beeno ayaad laba boglayso xasuuso inan yahay taariikhda dib u baar ha ka sheegin beeno gayaankayaoo badan hablaha baar ka fira inankaa la soo baxay gayaankayga oo badan hablaha baar ka fira inankaa la soo baxay waddaan goorbarqa cusub tahay laba iyo toban bilaahi dhaarta kuu maray bilaahi dhaarta kuu maray wataan goorbarqa isu tahay laba iyo toban bilaahi dhaarta kuu maray bilaahi dhaarta kuu maray aanun hadalkaasi badin buuraha aanun korin baddana kaga shekeyn aanun hadalkaasi badin buuraha aanun korin baddana kaga shekeyn halkay ay u badatee murtiiduna biyo dhigaysiyo aan ku taabta bogtay halkeeyu badatee murtiguna biyo dhigaysiyo aan ku taabta bogtee bugi aan qoray baad baalaha ka jeexdo beertaan abuure didka badan muu maray baad bugyaan qoray baan baalaha ka jeexdo beertaan abuure dhibka badan u maray baan mirihii ka soo baxay codka fanaanka cumar shooli intaas haddaanu ku dhaafno haatana dhinacii dhambaaladan mar kale jalleecaynaa dhambaalkan aad buu u gaaban yahay waxaana lagu yiri marka hore waan idin salaadnay daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesa waan idinka guddoonnay marka xigta dhammaan bay yidhaahdeen maamulka macalimiinta iyo ardayda big ben private school of english baa layidhi oo ku yaala magaalada jabuuti gaar ahaan xaafadda balbala baa layidhi waxaanu hambalyo iyo bogaadin hawada u marinaynaa mudane cabdinuur shariif cali xaashi iyo marwo saynab cabdi cali oo meherkoodu ka dhacay magaalada jabuuti waxaan ilaahay uga baryaynaa bay idhaahdeen inuu ka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo annaguna amiin ayaanu raacinayna aamin dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray siraad afyare garaad iyo hooyo siraad duulane rafle iyo hooyo haweeye xaashe iyo maxamed xaashi maxamed iyo xasan waa suge guushaayo waxay yidhahdeen xuseen xasan dhaqane waa wariyahena v o a ee hiiraan iyo cumar afyare garaad iyo waxay yidhahdeen maxamed xuseen hareere iyo nimco cumar cusmaan iyo cali cabdi cusmaan iyo hooyo warfog xaashi dhammaanna waxa ay kala joogaan beledweyne muqdisho jigjiga qabri dahare u k iyo maraykanka waxayna tahniid gaarsiinayaan cabduqaadir cabdi cusmaan carabi iyo waxay yidhaahdeen farxiyo nuur shire oo gabari ay ugu dhalatay beledweyne gabartaasina waxaa loo bixiyay yidhahdeen ifraax cabdulqaadir cabdi cusmaan allaha ka dhigo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda ay leeyihiin aamiin ayaana naguna leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya dhinacii heesaha markan waaba talantaanle ibraahino waa dhambaal iyo hees dhambaal iyo hees waa taa waa isku laraynaa waxaan markanaa soo qabanayaa haddaad mooday caashaqu maalmo qura inuu yahay macnihiisaba waad ka Adiga.
dhacsantaa maaweele iyo ciyaar baad moodaysaa aduge cayaarta caashaqa ka daa cayaarta caashaqa ka daa mise cayaarta cayaarta ka daa sidii la yidhaahdo ibraahino waa waa si uun marka maryan iyo codka macaan fanaanka bashiir cali xuseen markana dhegeystayaasha aan usoo gudbino.
maweladaanutaadoon kumerhay hadalku iyo ku maqsuudiyo meermeerinaay badan ayaa waday mawiiladaan taagoon kuu meraay hadalku siaan kuu maqsuudiyo meermeerinaay mooday xaajadu meel wacan inay marayso meherkadii inuu haray wayaad muran ka taagtoon macsalaamayigu tiri kaamana mutaybare axdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaaday ayaad muranka taagtood macsalaamayigu tiri kaamana mutaysi axtiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaabi dilanmayn maryaney marna kaama filaanay inaad mayaay leedahay warumaantaadi tiri ismanaka dilanmayn maryaney marna kaama filaanay inaad mayaay leedahay warumaantaadi tiri ismanaka haddaad mooda caashadu maalma qura inuu yahay bixinihiisa maalan mowliyo cayaar baad moodaysaa haddaad mooda caashadu maalma qura inuu yahay bixinihiisa maalan mowliyo cayaar baad moodaysaa adigu intuusan iigu maaxan icidaygu adkaysan mahadhadiiso igu badan mid kalaan la haysta marna imaadan odhan intuusan iigu maaxan icidaygu adkaysan mahadhadiiso igu badan mid kalaan la haysta marna imaadan odhan maridahaad afka malabkayeeshood isukayimacaysa urugaanihayniyo mushkiladigu abuurtay isna muranka taagtood macsalaamayigu tiri kaamana mutaysa axdiyaad meel dayan waxaa dhaantamayaabu isna muranka taagtood macsalaamayigu tiri kaamana mutaysa axdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaabu dilanmayn maryaney marna kaama filaanayn inaad mayaay leedahay warumaantaad tiri ismanaka dilanmayn maryaney marna quraaynuu yahay nicnigiisa maadka mawliyo xayaar baad moodaysaa adigu waa tahay maryan iyo codkii bashiir cali xuseen ayaan intaas ugu gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan dib u jalacinaa dhambaalkana waxuu naga soo gaaray maxamed macalin mukhtaar iyo bishaar ugaas xasan birkaan iyo cabdulaahi ugaas xasan birkaan iyo cabdulaahi maxamed xasan iyo cabdi mayow siid cali iyo waxay yidhaahdeen sadiiq mayow siid cali iyo cabdi mayow siid cali iyo siidow mayow siid cali iyo hooyo xabiibo maxamed xasan iyo odageeda iyo ilmahooda iyo waxay yidhahdeen raxmo ugaas xasan birkaan iyo caddi ugaas xasan birkaan iyo abbaay ugaas xasan birkaan iyo hooye aamin cadaawe iyo waxay yidhahdeen ugu dambaysta khadro ciise cabdulle iyo xusni fashan waxaana ay kala joogaan baydhabo janaayo buurha kaba iyo waxa ay yidhaahdeen qardho iyo meelo kale waxaana ay jecel yihiin caasho in ay taaniyad gaarsiiyaan ganay cabdi mayow iyo marwadiisa ayaan ugaas xasan birkaan oo waxa ay yidhaahdeen arooskooda uu ka qabsamay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin ducadu waa haggiina arooskiina allah ka dhigo mid aad bashbashi barooqa kala kulantaan eebna uu idinkala siiyo ubad kheyr qab ah anigana aamiin ayaan ibraahim uu raacinayaa bal markana dhambaalada ugu dambeeya intaanaan gudagelin bal waxaad noo soo qabataa heesta afraad ee barnaamijka waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa caashooy markaan ka ladnaadaba xusuus iyo laba kaclayn laxaw buu igu beerayaa
hay aniga iyo loof yaa noo kala garnaqamiya waryaa noo kala garnaqa aniga iyo loof yaa garteenna gala waa isku wareernay
waxaa ku luuqaynaysaa fanaanada nimcadreen oo leh loof yaa noo kala garnaqa
xubbiga sida laydharo naabtii qalbigayga lulay ayaa kana iilalabaye naabtii qalbigayga lulay ayaa kana iilalabay kalgacaalkan igu lamaa xubbiga sida laydharo naabtii qalbigayga lulay ayaa kana iilalabaye naabtii qalbigayga lulay ayaa kana iilalabaye markaan ka ladnaadaba xusuusiyo laba kaclayn laxabuu igu beerayaa rabbiga xoogaa istima rabbiga xoogaa istima markaan ka ladnaadaba xusuusiyo laba kaclayn laxabuu igu beerayaa rabbiga xoogaa istima rabbiga xoogaa istima anoo libin caashaqiyo midaala luqaada helin irkiisa igu batay aniyo loof yaa u garnaqa Waryaa loof, loof, loof, waryaa loof noo garnaqa. Ayaa loof noo garnaqa. anoo libin caashaqiyo midaala luqaada helin warkiisa igu batay aniyo loof yaa u garnaqa Waryaa loof, loof, loof, waryaa loof noo garnaqa. Oo ayaa loof noo garnaqa. igu soo ligdhigan xisahan sida loola tiri neex jeer igu soo mirkacan habeen qura aana ladin neex jeer igu soo mirkacan habeen qura aana ladin dooqaan igu soo ligdhigan xisahan sida loola tiri lix jeer igu soo mirkacan habeen qura aana ladin lix jeer igu soo mirkacan habeen qura aana ladin markaan dhambaalada ugu dambeeya barnaamijka ibraahino haddaad soo qabto dhinacayga waxaa dhambaalkan ugu horeysa hooyo aamine maxamed cali iyo aabe mukhtaar sheekh cali iyo hooyo xaawo maxamuud cartan iyo aabe xasan bare cabdulaahi iyo hooyo xanaan mustaf malyuun sheekh mukhtaar seegeeda iyo caruurteeda roodo sheekh mukhtaar seegeeda iyo caruurteeda iyo mulki sheekh mukhtaar iyo caruurteeda baa la yiri iyo aniise sheekh mukhtaar iyo saygeed iyo caruurteeda iyo fardowse sheekh mukhtaar saygeed iyo caruurteeda iyo cidruus sheekh mukhtaar iyo asxaab kaloo fara badan oo lasoo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska iyo aroosadda baa la yiri lamaanaha isdoortay oo kala ah baa la yiri oo aan kala dhicin waa tahay shariif sheekh mukhtaar iyo ayaan xasan bare oo ku aqalgalay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose taariikhdu markay ahayd sagaal iyo labaatankii bishaanu soo dhaafnay ee juulaay sanadka laba kun toddoba iyo toban waxay leeyihiin aqalgalkooda waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo midkii waara ee wanaagsan ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa hagaagah waxaan u baaqayaa hooyo maryan xaaji yuusuf iyo habaryo raaliye xaaji yuusuf iyo bashiir cabdulaahi cusmaan iyo waxay idhaahdeen habaryaro aamino xaaji yuusuf iyo khaliija xaaji yuusuf iyo faadumo xaaji yuusuf iyo waxay yidhaahdeen xasan xaaji yuusuf iyo abtiyaal abukar xaaji yuusuf iyo maxamed xaaji yuusuf iyo cabdikariin xaaji yuusuf dhammaan reer xaaji yuusuf iyo waxay yidhahdeen carruurtooda iyo qaraabada aadan ibraahim faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo dhammaanba reer xaaji yuusuf iyo carruurtooda iyo qaraabadooda waxa ay jecel yihiin inay taaniir dhalasho ay gaarsiiyaan abti bare xaaji yuusuf iyo waxay yidhahdeen farxiyo maxamuud xaashi oo wiil ugu dhashay suuqa xoolaha degmada yakshiid magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey yuusuf bare yuusuf waxa ay leeyihiin daandurey duco odayaad soo raaci
hayo ku dar hadde waxa ay leeyihiin daandurey duco odayaad soo ducee caasho adna duco hooyo soo ducee
waa taa markaa bal ducadii odayaasha warka ibraahino intaad isku wada darta caasho teeday taada bal ducee maya oday ma noqon karee tii hooyadan hayaa ibraahino waa tahay waxaan leenahay wiilkaasi loo bixiyey yuusuf bare allah ka dhigo kii soo weynaada oo wanaagsanaada oo dalkiisa iyo dadkiisa waxtara anigana duco hooyo haddii lay weydiiye waxaan leeyahay baari noqo oo waalidka adeec waa tahay heesihii haddaan ku noqonno waxaan dhegeystayaasha u soo qabanaynaa heesta qof jacayl hay waa qofkii jacaylka miya dhegeystayaasha heesta ayay ka dhegeysan doonaan iyo erayadeeda waxaa ku luuqeynaysa fanaanada xaliimo gobaad iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wada jir idinkugu soo jeedinayay ibraahim xasan garabey daandure iyo caashi ibraahim aadan caashicuud intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo